tobabarkan ka saabsanaayo qorsheynta istaraatiijiga iyo suubyowka xirfadaha go-aanqaadowka iyo weliba hoolka jaamacadda zamzam dhanka qobod ee ardayda qaar ee magaalada baydhabo weliba tobabarkan ha qabanqaabay macadka alami professional college oo kumid ee maxadiyada degmada baydhabo kaasoo iyo ardaydan dareeri muddo la maalmoode haana kumid ee ardayda ku faa'iidaysatay tobabarkan ka saabsanaayo qorsheyowka istaraatiijiga iyo suubyowka xirfadaha go-aanqaadowka ayaana ku hadiri daraanshu keedan walyaabaha iyo ku fahmeen tobabarka awalan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala barakaat anoo mahal anisa cali yuusuf miba kumid tahay ardayda nasiibkan waalidka intii ku qeybgala traininka traininkaasoo ku saabsan ay strategic planning and making decisions ka saabsan ay mibanin biyayo ustaad mustafa maybanantunku maxaad ilay markood ilaahi subxaanahu watacaala unii suurtageliya intuuna meel eraayay waqtigaas iwan ha qaadan mayba kalantunku maxaad ilay macalinkii siina time dhihnb waxyaaba badan ku faaidni traininkaasi mayba kasaasoo kalantunku maxaad ilay jaamacadda zamzam kambas kalamaad oo hooldiya fursadnin siidiaan antuun traininkaasay ka qaadan eed iyadana mahadsantiin allah assalaamu calaykum awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat anoo magaay leero farxi abdiraxmaan xuseen oo soodi meel ras bariyaalkun traininkiininin qoodaay jaamacadda zamzam kambastu alxamdulilah may bahayo traininkaasaydi siduu qorshe lagmaari oo islinka guulaysado alxamdulilah ilaah maa shukuriskale marlamaad maalimiintii oo traininkaasaytana siiyaan maxadla maaskaleesha awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo magacay leero maxamuud aadan axmed oo kumid ah ardayda oo baryaalkan kasooday training oo hay inwanshay strategic planning and decision making skills trainingkaasay oo diyaay barafadka caalami professional college yoona kaaladaayan jaamacadda caalamiga ee zamzam trainingkaasay walbadan kufaahimni intuuna qaadadaani walibana socday muddo laba maalmood eh walibana intuu kumaha nagaan macalimiinta traininkaasi biyaayeen oon koriyey injineer mustafa haji iyo macalimiinta kale oo caalami professional college socdeen
bismillaahi raxmaan raxiim anomaayl ero xasan cabdulaahi xasan oo kamada ardayda traininka ka qaadaasi jaamacadda zamzam traininkaasoo muddo lama bere ka socday traininka mayba ka saabsanayay qorshe samaynta fiyujarka mayba walbadan kafaaisanay traininkaas maybaantan kama xadaaliyey traininka gadoomiyay midowga ardayda qabangaabyi maybaantan kaalaan kama xadaaliyey maalinka traininka nimbiyaay iyadan maxsaniin